madaxweyne ku-xigeenka puntland injineer cabdixakiin cabdulaahi cumar caamey oo shirkan jaraa-id maanta ku qabtay xarunta madaxtooyada ee magaalada boosaaso ayaa sheegay in shirka soomaalida uga socda dalka turkiga ay puntland uga qayb gashay dhinaca dhaqaalaha ee nayu dhiilka balse aysan jirin inay u tagtay arrimo la xiriira afar dhibic shan ama doorashooyinka laba kun iyo lix iyo toban waxaan u tagnay dhaqaalaha ama new dealka higsiga cusub baa lagaga hadlayay runtii ajendayaashii ugu horreysay ee loo soo dirayna kuma aanay jirin in laga hadlayo xitaa doorashooyinka in lagaga wada hadlayo iyo arintan muranka faraha badan dhalisay kuma aanay jirin laakiin waxaad moodaa in hadda lagu soo qaadaya sida wararku ay sheegayaan madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa sheegay in aysan jirin cid puntland ay u wakiilatay dhinaca siyaasadda oo ka qayb gashay shirkaas ka socda dalka turkiga waxaana uu carabka ku adkeeyey inaysan qaadan doonin go'aamada ka soo baxa shirkaas ee la xiriira dhinaca siyaasadda dhinaca siyaasadda haddaan qeexo cid nooga qayb gashay iyo cid go'aan noo geyn karto ama noo soo qaadi kartaa meeshaan ma jirto hase ahaatee ummadda soomaaliyeed xoolaha la siinayo ama dhaqaalaha la siinayo de magaca soomaaliyeed baa lagu bixiyey qaybtayadaanu leenahay wasiiradaasaa noo tegey wasiiradaasaa ka qaybgelaya shirka waxay noo soo qaadaya haddii aan wax ka helana awalba wax badan kamaanu heli jirin hadday wax noo keenaanna waa arkaynaa haddii wax la keeni waayana waa arkaynaa laakiin dhinaca siyaasadda puntland shirka isaga ah waa ka maqan tahay dhinaca kale waxaa maanta dekedda magaalada boosaaso soo gaaray dad ka soo barakacay rabshadaha ka socda dalka yemen abshir maxamed dalmar oo ka mid ah mas-uuliyiinta doonta shami saddex ee dadkan siday ayaa v o a u xaqiijiyey in dekedda mukulla ee dalka yemen ay maalinnimadii shalay ka soo qaadeen dad gaaraya boqol iyo lixdan qof oo afartan ka mid ah ay yihiin yemeniyiin kuwaas oo uu sheegay inay ka soo carareen dagaalada ka socda dalka yemen maamulka puntland ayaa dadkan intooda badan waxa ay geeyeen xerada loo asteeyey qaxootiga ka soo barakaca dalka yemen oo ku taal bariga magaalada boosaaso faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso